إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kitaabu zakaati zakadii kitaabkeedii haadaa maxaluhu meeshan waa meeshii looga hadlayo zakada zakada luqada waxaa lagu yidhahdaa annamaa wa dahaara annamaa kororsiimo ama siyaado iyo wa dahaara dahaaro qaadasho oo laga dahaaro qaato dunuubta la yska dahiro amama la yska dahiro wasaqda iyo uskaga taas ayaa la yidhaahdaa marka siyadu waa namaa sakadu waa namaa oo maalku waa ku barakoobayaa oo waa ku siyaadayaa qofkana dunuubta ayuu uga daahir noqonayaa oo dembi dhaaf ayay u tahay marka labadaba waa isku tahay sakadu sabadii waa isku tahay waana rugni min arkaani lislaam qofku hadduu diido bataatanba oo uu yidhaha sake waxa la yidhaha xaq ma ahan murtad ayuu noqonaya islaamku uga baxayaa haddii uusan diidin oo uu yidhaahdo waa xaq laakiin anigu bixin maayana waxa weeyaan waa qof kabiira min kabaa'iri dunuub ku dhacay oo dembi weyn alla agtiisa ka mutay oo dembi weyn ilahay agtiisa waxa weyan oo cuqubo weyn mutay weeye dembi weynuu ku dhacay cuqubo weynuuna ilahay agtiisa ka mutay alxadiiu alxaadi wa sabcuuna bacda almia alxadiiu alxaadi wa sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo koob iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa la weri can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdullaahi bni cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi sala allahu calay wasalam limucaadi bni jabal xiina waqtigii bacathahu nabigu u diray ilalyamani yaman innaka adiga sata'ti waxaad u tegi doontaa qowman qoom qoomkaasu ahli kitaabin ahlu kitaab ah nabiga sala allahu caleyh wasalam aakhiru cumrihi ayuu mucaad ibnu jabal iyo ninka leer abu muusa alashcari ayuu yaman u diray waa la dardaarmo wuxuu ku yidhi yasiraa walaa tucasiraa fududeeya oo dadka diinta ku cuslaynina wa bashiraa walaa tunafiraa dadka u bishaareeyaoo diinta ka cayrinina tadaawaca walaa takhtalifaa is-adeeca oo ha iskilaafinina sidaas ayuu nabigu ku yidhi sala allahu caleyhi wasalam marka halkaas waxaa ugu horeeya xadiiska xukunka laga qaadana wuxuu yahay imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta in waajibaadka laga raba ay ka mid tahay inuu magaalooyinka iyo gobollada u kala diro dad warathatul ambiyaa ah oo nabiyaalkii dhexlo culumaa oo dadka diinta bara oo dad kitaabka alle iyo sunnada nabiga ku kala xukmiya oo dadka waxa weeyaan ugu yeera xaqa taas waa masalada ugu horreyda oo layska rabo nabiga sidaasuu yeeli jiray qofkii marka madaxda muslimiinta ah ee dariiqii nabiga qaadaya taas ayaa laga rabaa dadka la diranaya dad diinta yaqaana waa inay noqdaan faaqidu shay in laa yucdii qof asaguba aan waxaysan wax ma bixiyo qof aan hadyigii nabiga oqoonin dadka waa uga sii dara waana sii fasaahadina maahane waxaan diinkii alle ahaynu diinkii alle ugu sheegaa markaasi diinta alle ohan ka fogaanayaan dadkaas diinta inay dadka ugu yeeraan loo dirayaana waa inay dardaarankaas nabiga qaataan oo waxa weyan dadka aysan diinta ku cuslayna u fududeeyaan oo waxa weyan dadka aysan diinta ka cayrina u bishaareeyaan oo iyagoo aysan iskhilaafin oo ay is addeecaan sidaas ayaa laga doonayaa midda kaleeto culimmadu waxay yidhaahdaan qofka daaciga ah laba cilmi ayaa laga rabaa cilmu nusuus ama fiqu nusuus nusuustii inuu fiqi u leeyahay oo uu fahmayo oo dadka waxa uu ugu yeerayo waxauu isagu fahmayo ay tahay masaladaas waa laga rabaa masalada kaleeto oo laga rabaa waxay tahay cilmul madcuwi kan loo yeeraayo waa inuu fahmaa kan loo yeerayo waaqiciisa iyo xaaladiisa waa inuu fahmi karo ee qofka uu la hadlaya hadduusan oqoonin qofku waxa weeyaan si qaldan ugu yeerayo waxna ma fahmsii karo waxa weyan dadku isku mid ma ahan qof wax fitradiisi iskaga sugan shubhooyin aan oqoonin waxa weeyaan kaliya u baahan in xaqa loo caddeeyo loo bayaaniyo qofka nuucaasa waxa weeyaan waa la yaqaana waa in xaqa un loo caddeeyo loo sheego qofna waa qof shubhooyin xambaarsan oo diin inuu haysto isku haystaa oo isagu ahlu xaqii yahay shubhooyin ayaa xaqa ka indha tiray wuxuu u baahan yahay shubhooyinkiisa inaad og tahay oo aadan sida caamadii ula hadline aada shubhooyinkan ka faydo oo aad ka jawaabto oo aad tusto waxaanuisan xujo ahayn xujooyinkii xaq ahaan aad u keento saas darteedaa nabigu ugu sheegu yidhi dadka u tegaydaa ma ahan dad iska cawaam caadiyehe waxa weeyaan ahlu kitaab niman ahlu xaq isku haysta shubhooyin wata weeye waa inaad xaalkooda la socotaa oo hadal ku munaasiba kula hadashaa saasuu nabigu kuleleey u ishaaraya sala allahu caleyh wasalam saas yidhahdaan culummadu inaka adiga sataatii qowman dadaad u tegi doontaa qoomkaasoo ahla kitaab min ahlu kitaab ah fa idaa ji'ta markaad u timaaddo fadcuhum ugu yeer ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahane allah maahan ilaah kaloo xaq lagu caabudaa inuusan jirin ugu yeer taas waxay ku tusaydaa waxa ugu horeeya oo awalu dacwa waa tawxiidka meesha laga roq dadka haddii dad tawxiidku ka hadlaysan yahay uu yahay wax ka horeeya iyo wax lamidu midna ma jiro qofka daaciga waa inuu ka bilaaba meesha nabiyaalku ka bilaabeen oo nabiguna uu yidhi ka bilaaba oo ah tawxiidka tan kaleeto waxay kutusaydaa yahuudda waxa weeye in tawxiid loogu loogu yeero inay u baahan yihiin oo waxa weeyaan kii haddii alle cid wax ugu darayo cusayr caabudayeyna waa in la yidhi allah kaliya caabud kii kaleeto dhahaya allan caabudaana risaalada nabiga waa inuu ku daro sababta qofku hadduu shay islaamka ka mida ku kufriyo culummadu waxay dhahdaan wuxuu islaamka kusoo galaa shaygii inuu qiro mithaal qofku tawxiidka awal waa u saxnaa shay kaleu ku kufriyey oo islaamka ka mid oo saasuu islaamka uga baxay hadhow tawxiidkii kusoo geli maa shaygii uu ku kufriyey waa inuu shaygii qiro oo uu waxa weyan kusoo galo islaamka wa ana maxameda nabi maxamedna rasuululahi ergeyga alle inuu yahay inay qiraan ugu yeer fa inhum ayagu adaacuuka laka bidaalika arrinkaas hadday kaa yeelaan oy tawxiidka aqbalaan fa akhbirhum u sheeg ana allaha alle qad farada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leyla habeen iyo maalin kasta habeen iyo maalin kasta salaad shan ah alle inuu ku waajibiyey ugu yeer waxay markaa kutusaydaa dacwadu waa alaham faalaham siday u kala muhiimsan yihiin aan loo kala hormarin waxa weeyaan qof tawxiidku ka qaldan yahay salaad waxba u tari maydo qof tawxiidkii baaba ka yahay salaad wax u tari maydo tawxiidka ayaa laga bilaabin marka hore marka tawxiidka loogu yeero oo qofka tawxiid uu helo markaasaa salaada loogu yeerin sidaas ayaa loo kala hormarin salaadiina waa rugniga labaad muhiimadeeda ayaa dareemin waxaa kaleeto culimmadu halkaas ka qaataan afar iyo labaatanka saac waxa waajibka ah waa un shan salaadood wixii un asbaab kale keenta maahane sida salaatuljanaaza oo kale iyo waxyaala sidaasa taasna waxaa u daliila nabigu shan salaadood ayaa ku waajibaas u sheeg uu yidhi waana aakhiru cumrii markuu diray nabiga sala allahu alay slm macaad ibnu jabal oo waajibaadka islaamka agtarkoodii ay soo dhammaadeen marka taas waxay culummadu ka qaataan witirka inuusan waajib ahayn oo culummada dhahda witirku waa waajib xadiiskan ayay culummadu u xujaystaan oo yidhahdeen hadduu witirku waajib yahay nabigu wuxuu dhila mucaado u sheeg fa inhum ayagu adaaquuka hadday kaa yeelan laka adiga bidaalika arrinkaas oo ah salaada fa akhbirhum u sheeg ana allaha alleh qad farada calayhim inuu ku waajib yeelay sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadayo min aqniyaahim aqniyadooda kuwooda wax haysta oo fa turaddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda fuqaradan wax mahaysatada taasna marka weyaan rugnigii saddexaad weeye sakadu sidaas ayaa loogu xijin waxaan laga qaadin aqniyada aqniyadana waxaa loola jeedaa qof nisaab haysta oo waxa weeyaan xoole saka gooyo wax haysta qofku xoole saka gooyo hadduu haysto shan halaad hadduu haysto waxa weeyan saka lagu leeyay qani weeye afartan aliya hadduu haysto waa qani waxa weyan sidaas ayaa loola jeedaa lacag hadduu laba boqoloo laba boqoloo dirham hadduu haysto waa qani hadduu waxa weyan dahab labaatan mithqaal ama labaatan dinaar ama siddeetan iyo shan garaam oo dahaba hadduu haysto waa qani lacag gooyda siddeetan iyo shan garaam ama dahab ha ahaato ama dollar ha ahaato ama fida ha ahaatee waxa weeyaan ayadana hadda fidadii waa iska gooniya waa sheegnay waxaan idhi fidadii waxa weyan waa laba boqol oo dirham laba boqoloo dirham qofka haystaa waa qani waa laga rabaa qofka dahab haysta waxa weeyaan siddeetan iyo shan garaam dham waa qani waa laga rabaa lacag oo goyda siddeetan iyo shan garaam ama dollar ama soomaaliya qofka haystana waa qaniya waa laga rabaa waa laga rabaa marka aqniyada waxaa loola jeedaa dad nisaab haysta wax saka gooya dad haysta fa turaddu waxaa lagu celina calaa fuqaraa'in fuqarada fuqaradaa lagu celin faqiirka waa qof aan heli karin waxa uu u baahan yahay ama waxa uu baahan yahay niskood xataa ma heli karo ama waxa u baahan yahay niskeed iyo wax lamid u heli kara lakin wax dhamaystiran ma heli karo oo haddii faqiir la sheego faqiir iyo miskiinkii ayaa meesha soo wada gelaya marka calaa kulli xaal fuqarada ayaa lagu celin fuqaradu marka waa sideedda sinfi ama sideedda nuuc oo sekada la siiya mid kamida weeye waana sideeddii qur-aanku alla ku sheegay ayaa la siinaya inama sadaqaatu lilfuqaraai suuratu tawba alla ku sheegay halkaas culimmada shaaficiyada waxay u daliishadaan waxa weeyaan sekada inaan la naqli karin xadiidkan ayay u daliishadaan xadii inaan sekada la naqli karin xadiidkan ayay u daliishadaan meeshay ka daliishanayana waxa weeye min aqniyaa'ihim damiirkaas ayay waxa weeyaan waxay u celiyaan aqniyaa'i ahli lyaman ayay u celiyaan calaa fuqaraa'ihim na waxay u celiyaan fuqaraai ahlilyaman ayay u celiyaan fuqaraai ahlilyaman ayay u celiyaan marka halkaas ayay u daliishadaan shaaficiyadu oo waxay leeyihiin aqniyaahim damiirka ku jirana reer yamaneed ayaa loo celin damiirka ku jeclaana fuqaraahim reer yamaneed marka reer yamaneed aqniyadooda wixii laga qaado fuqaradooda iska leh saasay leeyihin marka magaala magaalada maalku joogo waxa weyan fuqarada joogtaa iska lehayn sakadiisa laakiin ibnu daqiiq ciid wuxuu yidhi arrintaas ani agtayda dacfi ayaa uga sugan oo waxa weeyaan me sekada aqniyada laga qaada marka laleeyahay min xaysu annahum muslimuuna weeye muslimiinta aqniyadooda laga qaadin fuqaradooda loo celin saas wayuu yidhi laakiin beledkan dadka jooga in gooni loo siiya waajib gooni uma ahan nasna kuma ahan daahirna kuma ahan bal waa daciif saasuu leeyahay asagu daciif wayuu leeyahy marka daciif hadday tahay waa inaysan daahir iyo nas midna uusan ku ahayn marka ee adigu qof sifadii leh ilaahay yidhi ha la siiyo ayaad sii kartaa meeshuu raba ha jooge laakiin dadka magaalada jooga oo maalka fiirsanaya oo qaniga la dariska ah xuquuq gooniya inay leeyihiin waa la fahmi karaa oo si gooniya in loo tixgeliya ay u baahan yihin laakiin qof kaleeto miskiin oo meel kale jirana wax waa looga diri karaa fa inhum ayagu adaacuu laka hadday kaa yeeleen bidaalika arrinkaas fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim adiga iyo waxaan idin kala digayaa waxa weeyaan maalyaalkooda kuwooda wanaagsan hadday kaa yeelaan maalyaalkooda kuwooda wanaagsan ha ku degdegin maalyaalkooda kuwooda wanaagsan ha ku degdegin oo ha ka qaadin weeye ilaa waa mas-uul marka neefka waxa weeyaan arigan neefafka qaaliga ah rida goosha ah waxa weeyaan neef rida dhashay rida dhalayda ariga geeloo kale sidaasoo kale loodoo kale sidaasoo kale neefafka oo waxa weeyaan qaaliga ah ha ka qaadin saasuu leeyahy nabiga sala allahu alay slm marka neefka ugu liitana laga qaadi maaha neef caata oo liita laga qaadi maa neefka ugu fiican oo qofku si gooni ishiis ugu dhacaydayna laga qaadi maa neef dhexdhexaad aha laga rabaa markaasuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wataqi iska ilaali dacwata almadluumi qofka laga gardanaya habaarkiisa fa innahu shaniya laysa ma ahanin beynahaa habaarka iyo wa bayna allaahi alle inta u dhaxayda xijaabun wa xijaaba ma ahanin qofka allow markuu yidhaahdo ilaahi weynaa waa u gargaaraya subxaanahu wa tacaala marka arrintaas waa arrin aad u muhiim ah in la ogaado qofka madluumka laga gardaran yahay habaarkiisu toosu ilaahay ugu tegaya ilaahayna waa u gargaaraya marka iska ilaaliyo ha dulmin weeye marka waa dulmi in laga qaado hantida oo aada u qaaliga ah sidaas weeye sidaas weeye alxadiidu thaani wasaquuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo labaiyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala abi saciid wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam laysa ma ahaanin fii maa duuna khamsi awaaqin shan uuqiyadood wax ka hooseeya oo ka yar laysa ma ahaanin fii ma maal duuna khamsi awaaqin shan uuqiyadood ka sokeeya sadaqatun wax sakaa ma ahaanin awaaq waa jamcu uuqiya uuqiyaduna waa afartan dirham qofkii marka fida haysta oo fidadaasuna ay ka yar tahay shan uuqiyadood sika laguma laha shan uuqiyadood shanta uuqiyadood halkii uuqiyada waxa weeyaan afartan dirham marka shan uuqiyadood shan afar lagu dhifta waxay noqoneen saddex boqol laba boqol oo dirham ay noqoneen laba boqol oo dirham ay noqoneen shan afar lagu dhiftay marka laba boqol oo dirham wax ka yar qof haysta seka laguma leh laba boqol oo dirham wax ka yar fida ah qofkii haysta seka laguma laha marka hadda garaama badanaa wax lagu cabiraahe fidada labada boqol oo dirham waa shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam wey walaa fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wax ka hooseeyana sadaqatun sadaqa ma ahaanin shan halaad geel ka yar qofkii haysta saka lagama rabo geel ilaa shan gaara saka laguma leh markuu shan gaara riya laga rabaa toban markuu gaaro laba riyood sidaas weeye wax shan halaad ka yar waxa weeyaan saka laguma laha laguma laha walaa fii maa duuna khamsi dawdin shan halaad wax ka ho ka sokeeya sadaqatun saka ma ahaanin walaa fii maa duuna khamsati awsuqin shan wasqi wax ka yar oo ka sokeeyana sadaqatun sadaqa ma ahaanin awsuq waa jamcu wasqin wasqigana waa lixdan saac lixdan markii shan lagu dhifto waa saddex boqol oo saac saddex boqol oo saac saaciina waa afar mud kun iyo laba boqol oo mud weeye kun iyo laba boqol oo mud oo raashina qofkii haysta oo u baxdo beer uga baxdo oo cuntada la quudaysto cuntada la quudaysto ee waxa weyn la kaydaysto ah ee ama beriis ah ama gelley ah ama masago ah ama digiir ah ama qamardi ah ama shaciir ah ama timir ah waxa weeyaan ama sabiib ah seka laga rabaa seka laga rabaa wixii ka yarna lagama rabo sako marka waxa weeyaan waxa waa shan wasqi wasqigiina waa lixdan saac marka lixdan shan lagu dhiftay waa saddex boqol oo saac saaciina waa afar mud marka waa kun iyo laba boqol oo mud haddii lagu cabiro annaga koombada aan isticmaalno waxa weye naarajiilka ama saliid qumbaha ay ku timaadana waxa weeyaan halkii saac waa saddex koombadaas ah oo afartii mud waxay la eg tahay saddex koombo oo koombada naarajiilka ah waa sagaal boqol oo koombadaas ah qofkii uu u baxo sakaa laga rabaa raashinka u baxay hadduu ka yar yahay intaasna wax sakaa laguma leh qofkii saddex boqol oo saac uu ka yahay raashinka beerta uga baxay seko laguma laha sekada waxaa laga bixiyaana waa raashinka la quudaysto oo la kaydaysto ee qudaarta lagama bixiyo iyo sisinta iyo waxa lamidka ah waxba sakaa taasa sisin ma ahan quud ayadu waa wax cabitaan weeye ama iidaan weeye iidaan weeye weliba qofku markuu intaas helo waxaa shardiga oo nisaabka xooluhu gaaraan xoolaha waa la kala qaadaa waxa weeyaan wixii beerta ka baxa iyaga xawl ma leh marka beerta laga soo gooyo a hore laga bixin wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi xaqiisa bixiya maalinkaad soo gurataan laakiin waxyaalaha kale geela iyo ariga iyo lo-da iyo dahabka iyo fidada waxa weeyaan marka qofku helo wax saka gooya hal sano markay soo wareegto kadib ayaa saka lagu yeelan ee markuu helo xoolihii sakada gooya isla markaas laguma laha marka waa in nisaab uu dhan yahay xoolihii nisaabkaas markuu dhan yahay kadib haddana xowl waa inuu soo wareegaa alxadiidu athaalithu wa sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo saddexiy boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga weri can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi laysa cala alcabd laysa cala almuslimi qofka muslimka korkiisa ma ahaanin fii cabdihi addoonkiisa uma ahaanin walaa farasi faraskiisa ma ahaanin sadaqatun wax saka ah wa fii lafdin ilaa zakaata alfitri sakaatulfitriga ma ahane sakaatulfitrigaasoo fi raqiiqi addoonka ahaatay xadiidka nabigu wuxuu caddaynaya sala allahu caleyh wasalam qofka muslimka ay addoonka u joogo addoon waxaa la yidhahdaa muslimka iyo gaaladu markay dagaalamaan dadka marka dagaalkaas looga soo qafaasho gaalada haddii madaxweynaha muslimiintu qaybiyo oo uu mujaahidiinta u qaybiyo qofkaas waxa weeyaan nasiibka u helay xaqu u leeyahy hadduu raba waa gadan karaa qofkii ka gatayna waxa weyan addoonuu ka dhigan karaa marka addoonaa la yidhaahdaa marka addoonka u jooga qofka muslimka oon ganacsiga ahayn ee u shaqeeya oo ariga u ilaaliyo geela u ilaaliyo dukaanka u gado beerta u fala oo asaga u shaqeeyo qaaduunka u ah addoonkaas seke lagama rabo xoolo weeye laakiin xoolahaas xoolaha sekada laga rabo kuma jiro faraska uu fuulo oo uu daabadda u ah oo danihiisa uu ku gutana ayadana seke wax layidhaha lagama rabo oo taasna waxaa la mid ah baabuurka uu qof ninku wato oo uu danihiisa ku gutoon lacagta shaqayn wax sakaa lagama rabo waxaa la mid ah gaadiidka la rarto oo geela iyo awrta la rarto oo qoysku rartaan oo dhaansadaan oo alaabta ku qaataan oo raashinka ku doontaan oo rartaan ama beerta uu ku fasho oo uu qofku ku shaqaysto kaasna seke lagama rabo markii lagu leeyahy geela seke laga rabaa waa geela oo waxa weeyaan dhaqaala la dhaqaalaysto la oo la dhaqdo oo waxa weeyaan caanaha in laga maalo la rabo oo inuu barakoodo la rabo geelaas weeye ariga lo-dana waa taas weeye laakiin faraska qofku gaadiid ahaan u wato ratiga uu gaadiid ahaan u haysto rarto iyo baabuurka uu ninkaanu wadwato wax sakaa lagama rabo laakiin addoonka seke laga rabaa jirto lafdigan dambaa tuusa wuxuu yidhi sakaatlfitriga addoonka waa laga rabaa sakaatulfitriga ilaa qoortu ku tacalluqa kuma tacalluqo waxa weeye xoola kuma tacalluqo ee daatada qofka qoortiisu ku tacalluqa baabuurta marka haddaan idhi midkan qofku wadwato seke lagama rabo kan shaqeeya ee biilka ah bielka ah ama amase midka alaabta gobollada u qaado waaweyn ama dekedaha ka soo qaada kaas maxaa laga rabaa ceelashasi biyaha laga keeno oo la cabo ninka ceel kale maxaa laga rabaa kan warshadale maxaa laga rabaa kan baqaar kale maxaa laga rabaa kuwaas kulligood baqaarka iyo ceelka iyo warshadda iyo baabuurka qiimahooda seke lagama rabo ee sanada walba lacagta ay shaqeeyaan hadday isi soo gaarto oo ay dhan tahay wax seke laga bixiyo taasaa seke laga rabaa taas ayaa seke laga rabaa taas ayaa seke laga rabaa marka taasna waa in la fahmo ibnu mulaqin iclaamka wuxuu yidhi hada alxadiidu aslun fi ana amwaala alqunyati laa tajibu sakaatuha wuxuu xadiidkaanu asal u yahay oo loo daliishadaa amwaashu waa labo amwaal inay badato loogu talagalay sida ariga la dhaqdo geela la dhaqdo lo-da la dhaqdo quruudu tijaarada badeecadaas waxa weeyaan wax la dhaqdo oo loogu talagalay in waxa weeyaan ay barakoodaan iyo xoolo qofkan inu isticmaalo ugu talagalay sida alaabta guriga u taalla maacuunta iyo dharka ratiga uu rarto dibiga uu beerta ku fasho waxa weya baabuurka uu wato alaabta boos uu isleeyahy hadhow aad dhisatid guriga uu degan yahay waxa seka lagama rabo amwaalulqunya la yidhahdaa seka lagama rabo xadiiskaanana asal u ah laakiin amwaal aan siyaado loogu talagelin sekana laga rabaa jirta waa dahabka gabdhuhu isku qurxiyaan khilaafaa ka jira lakiin sida raajixa seka isaga laga rabaa gabadhu hadday haysato siddeetan iyo shan garaam iyo wax ka badan seka laga rabaa waxaa la rabaa intaad u qaybido toban meel kamida afar usii qaybido inay meel kamida bixido oo mithaal boqol garaam hadday haysato waa inay toban u qaybido toban meelood oo min toban garaamu noqon meel kamid oo toban garaam waa inay afar usii qaybido marka boqol garaam hadday haysato laba garaam iyo bar ayaa laga rabaa waana qaabka sekada looga baxsho waxa weyan dahabka iyo lacagta intaba isku nuuc weeye marka wixii siddeetan iyo shan garaam ka yarna haddii seka maba lagulahaba maba lagu laha alxadiidu araabic wa sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo afar ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi alcajmaau daabadii jubaarun waa hudur cajmaa waa neefka xoolaha daabadda weeye waa hudur maxaa loola jeeda waxay geysato weeye wax alla waxa ay geysataa waa hudur qofay haraatiday qofay cuntay geelii lo-dii fardihii dameerkii wax alla waxay geystaan waa hudur laakiin laba shay ayaa laga soo reebi qofku asagu markuu xoolaha la joogo waxay geystaan dushiisa weeye inuu ka celiyaa la rabaa dee xoolihii isagii wato oo uu ama gadaal ka kaxayna ama hore ka hogaamina ama uu dul saaran yahay wax alla waxay geystaan waa dushiisa inuu ka ceshadaa la rabo taas waa laga soo reebi tan labaad waktiga dadku ay xoolaha xirtaan oo la seexdo hadduu sii daayo xoolaha wixii ay geystaan waa lagu leeyahy oo mithaal xoolihii sii daayay wakti habeenoo dadku ay seexdaan beer islaamiyeed o dhan waa lagu leeyahy waa lagu leeyahy maxaa yale waktigaas waxaa la rabay dadku beeraha ma ilaashan karaan isagaa la rabaa inuu ceshado marka labadaas goor waa laga soo reebin markuu asagu la socdo waxay geystaan waa lagu leeyahy waktiga xoolaha la xirto hadduu soo daayana waa lagu leeyahy inta kale laguma laha neefku wuxuu geysto walbiru ceelkii jubaarun waa hudur ceel uu qoday ceelkiiyaa qof ku dhacay oo ku dhintay laguma laha waa hudur ayadana waxaa laga soo reebin labo ceelka hadduu ka qoro dhul qof islaameed iska leey yuhuusan asagu lahayn aan loona idmin wixii ku dhaca waa loo haystaa waana lagu leeyahy ceel qof dhul qof islaameed milkigiisuu ka qoday loomana idmin waa lagu leeyahy wixii ceelkaas ku dhintay labo ceelka qof dhibaata ka jirto ceelal waxaa jira qofku markuu galo uu ku dhimanayo ceelal waxaa jira saas qofku markuu gudaha u galo sun ayaa ku jirto qofka biiroodaa laleeyahay markaasuu ku dhibtoonaya qofaan ogeyn hadduu yidhahdo gal oo uu ku kediyo ku qaldo qofku isagoo og hadduu galo hadduu ku dhinto looma haysto laakiin qofaan ogeyn hadduu ku qaldo ee uu galo ku dhintana waa lagu leeyahy labadaasa ceelkana laga soo reebi walbiru ceelkii jubaarun waa hudur walmacdinu macdanti jubaarun waa hudur macdanta macnaha godadaa laga qodaa godadka macdanta laga qoday qofkii ku dhinto ku dhacay waxba lagaagama haysto adiga wa fi rikaazi duukufaareedkii alkhumusu khumusa ahaaday rikaaska waxa weeyaan waqtigii hore ma jirin qasnado iyo bangiyaal lacagaha la dhigto waxa weeyaan lacagaha dhulkaa lagu aasi jiray dhulka ayaa lagu aasa jiray haddii marka qofka uu helo maal gaala aasatay waxa weyan markuu helo soo bixiyo isla markaas shan u qaybin meeluu sadaqaynaya afarna asagaa qaadan sanad lala sugi maa xawl inay gaaraan lala sugi maa nisaab mandhayihiinna la dhihi maa laakiin laba shardiya leedaha dhulka laga helayaa waa inuu yahay dhul mawaad ah macnaha dhul aan qofna milki ulahayn waa inuu yahay horta ko calaamad gaalana waa inay ku taallo oo la garto in gaala iska lahaa jirta asalkii haddii dhul waxa weeyaan dad muslim leeyihin magaalo camiran dad muslimu degan yahi uu ka helo god ku mid a hanti waxa weyan xaquma laha waa baadi waa inuu yaboohiyaa haddaan calaamad gaalo lagu hayna in muslim leeyaha dhacda ayadana waa luqadu marka labadaa shardiyaana la rabaa aljubaaru waxaa loola jeedaa alhudur hudur weeye alladii hudurkaasoo laa shay a fiihi uusan waxba ahayn oon la damaanayn waalcajmaa'una addaabatu lbahiima neefka xoolaha oon hadlayn ayaa loola jeedaa alxadiidu alkhaamis wa sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo shan ee boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi bacatha rasuululahi rasuulka allah diray sala allahu calay wasalam cumara cumar ibnu khadaaba rasuulku diray radia allahu canhu cala sadaqati sadakadu u diray sekada soo aruuriyu yidhi imaamka shaqooyinkiisa waxaa ka mid ah madaxweynaha muslimka ah inuu diro dad aaminiin ah oo uu yidhaha sekada dadka ka soo aruuriya dadka muslimiintana haddii uu u yimaado qofkaas waajibay ka tahay inay u dhiibaan waajibay ku tahay mar hadduu imaamku dalbado uu yidhaha sekada hala ii dhiibo aniga in isaga loo dhiibo isagana waajib waxaa ku ah inuusan siyaasad iyo dana kale u adeegsanayn meesha alla yidhaha lagu baxsho uu ku bixiyo dadka uu u dirayaana ay yihiin dad aamin ah oo aan dad iska ciyaal iyo dad aan mas-uuliyad qaadi karin iyo aan loo dirin sekada saasaa la rabaa hadday u diidaan xataa wuu kula dagaalami karaa imaamku dadka dadka sekada u diida oo hadday yidhahdaan meelkaan ku baxayna kuu dhiibi mayno wuu kula dagaalami karaa sekadii keena ayuu leeyahy cumar uu diray radia allahu canhu calaa sadaqati sadaqadii fa qiila waxaa la yidhi markii lasoo laabtaa nabigii warbixin la siinaa manaca waxaa sekadii diiday ibnu jamiilin ina jamiil wa khaalid wa khaalid ibnu waliidin khaalid bnu waliidin khaalid ibnu waliid waalcabaas cabaas oo camar rasuulilahi rasuulka ilahi adeerkiisa sala allahu alay wasalam tanna masale kaleeto ayaa halkan ka soo baxda oo laga qaadan waxay tahay dadka imaamku diro oo yidhaha sekada soo aruuriya haddii dadka gabal u diidaan oo gabalkooda ay sekada bixi diidaan xaq uma laha ayagu inay iskala dagaalamaan amay laayaan amay xoog uga soo qaadaan haddana marka hore amarkaas la siin waxa weeye waa in ay arrinta ula soo laabtaan imaamka muslimiinta oy us warbixinta u keenaan asagu markaas go-aankii uu siiyo kadib lagu dhaqmo laakiin inay go-aan ayagu iska qaataan xaq uma laha hadda nabigu abubakar ayuu wuxuu diray cumar ibnu lkhadaab saddexdaas ayaa usoo diideen saddexdiiu nabigu u sheegay sala allahu aleyh wasalam fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam maa yanqimu ma qoonsanayo ibnu jamiilin ina jamiil ilaa anka ana faqiiran inuu faqiir un ahaa maahane oo fa aqnaahu llahu alla deeqay waxa weye saddexdoodii nin nabiga cudurdaar inuusan lahayn uu sheegay oo uu dembiilo yahay waa ina jamiil wuxuu yidhi ninkaasu wax cilad ah oo uu seke ku diido ma jiraan faqiiru ahaa alla qani ka dhigay ma intaasaa la qoonsadaa inaad faqiireedu alla qani ka dhigay ma la qoonsan karaa waa may dee faqiiru ahaa alla qani ka dhigay waxay keenayda marka wanaaggu inuu asagu dhiibo waxa weeyaan shukran lilah marka cudurdaar ma laha weeye kaasu taa sidaas uga jawaabay maa yanqimu ma qoonsanayo ibnu jamiil ina jamiil ilaa an kaana faqiiran inuu ahaa maahane oo fa aqnaahu llahu alla deeqay wa amaa khaalidun khaalid fa inakum idinka tadlimuuna waa dulmaydaan khaalidan khaalid idinkaa dulminaya sababtu waa maxe walxaal ayaa dulminaydaan qad ixtabasa uu xabisay atraacahu diracyaalkiisii wa actaadahu hubkiisii fii sabiila jidka alluu ku xabisay actaad waa jamcu catadin catadkana waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waxa hubka ah oo dagaalka loo diyaariyey wixii hub ah ee dagaal loo diyaariya la catadka macnaha maxaa loola jeeda marka laba macnay ku fasiraan culummadu sekadiisii jihaadu ku baxshay ilaa jihaadku sideedii meelood oo sekada lagu bixi jiru ka mid ahaa marka isaga jihaad ayuu ku baxshay waa macno marka waa baxshay sekadii idinkaa dulminaya macnaha labaadna waxa weeye in lagu fasilo la yidhaahdo asagaaba tadawuc ahaan jihaadkii hanti ugu bixinaya qof tadawuc bixinaa seke farada ma diido macnahaasna waa macnaha labaad taasna saasuu ku difaacay nabiga sala allahu alay slam wa ama alcabaas cabaas miya fa hiya sekadiisii calaya korkaygay ahaatay iyo wa mithluha iyadii oo kale cabaasaa soo haray cabaas tii sekadii sanadan laga rabay iyo intoo kale labadaba aniga dushayday ta muxuu la jeedaa nabigu laba macnaa lagu fasiraa anaa ka bixinaya sekadiina anaa ka bixina intii oo kalena anaa ku daraya taas waa macno waana macnaha daahirka u eg macno kalena culamadu waa sheegaan oo ah anaa ka hormariyo horumarisaan uga qaaday oo sanadan iyo sanada soo socota laba sanaan horumaris uga qaaday haddii la yidha horumarisaan uga qaaday waxaa laga faa'iida in sekada la hormari karo iyadoon waqtigeedii la gaarin in lasii dhiibi karo waqtigii sekadu waajibada iyadoon la gaarin in lasii hormarin karo haddii la yidhaahdo nabigu isaga ka dhiibayana qofku qaraabadiisa inuu sekada ka dhiibi karo wey ayaa laga qaadanaya weliba inuu ka dhiibid ay tahayna lafdigan dambaa tusaya uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow amaa shacarta miyaadan dareemin ama cama rajuli ninka adeerkiis sinwu abiihi ana cama rajuli ninka adeerkiis sinwu abiihi aabihiis inuu lamid yahay soo ma ogid adeerku aabbuu la mid yahay marka sekadiisa iyo intoo kaleba waa dushayda alxadiidu saadis wa sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo lix iyo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariyey can cabdillaahi bni zayd ibni caasim radia allaahu canhu qaala wuxuu ihi cabdullaahi ibnu zayd lamaa afaa allaahu alla markuu u soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa yowma xunaynin maalintii xunayn qasama nabigu waa qaybiyey waxa weeyaan haniimadii ayuu qaybiyey fi nnaasi dadka dhexdoodu ku qaybiyey wa fi lmu'allafati quluubuhum dadkii quluubtooda lasoo dumaayey ayaa nabigu qay ku qaybiye oo siisiiyey qaniimadii qaniimadii xunayn oo tirada badneed nabigu sala allahu alay wasalam waxa weeyaan ansaartii oo waxa weeyaan saga sideed sano soo jihaadayd oo diinta soo difaacayday waxa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalam waa ka qadiyey mana siin ansaartii oo sideed sano soo jihaadayday oo diinta soo difaacayday nabiga sala allahu alay wasalam ma siin waa qadiyey muhaajiriintiina kadaalika lama sheegin wuxuu siiyey badanaaba waxa weeyaan hantidii tirada badneed ee gaalada laga qaniimaystay wuxuu siiyey dadkii koob iyo labaatan sano islaamkaas ka soo horjeeday oo markaas ku soo islaamay maka markaas dad soo islaamay quluubtooda lasoo dumayuu siiyey kuwaan iimaankoodu ka leeyay taasna siyaasaddii nabiga macnaheedaad fahmaydaa waxa weeyaan qofkan mujaahidkaa muuminkaa muwaxidkaa wuxuu u dagaalamayaa aad kursi qaadatid aad maal qaadatid ma ahan aad dhaqaala qaadatid ma ahan wuxuu u dagaalamayaa ilaahay diinkiisu ha kor noqdo adiguna raalli ahaanshaha ilahay aad saas ku mudatid sidaas darteeda maalka waxaa lagu soo jiidaya kuwaan iimaankoodu ku filnayn oo iimaankoodu daciifka yahay marka waxa weeyaan sidaas siyaasadaas nabiga ayaa la rabaa mu'miniintu inay qaataan nabigu saasuu yeelay sala allahu caleyh wasalam walam yucdi ma siin al ansaara ansaartii shay-an waxba kama siin ansaartii oo diinka alle u gargaartay waxba kama siin fa kaanahum waaba iyagoo ansaartii marka wajaduu carooday fii anfusihim nafyaalkooda waa iyago u caroodayba xoogaan care ay qarsadeen ayay dareemeen cillada id cilladu waxay tahay ay la caroodeen lam yusifhum ansaarta ma soo gaarin maa asaaba naasa dadkii wixii soo gaaray deeqii oo dadka la siisiinayo o dadka gaarayay waxa weyan iyaga ma soo gaarin fa khadabahum nabigu khud buu akhriyey nabiga arrintii dib uma dhigin markuu dareemo cudurka bilowgiisa nabiga sala allahu alay waslam horuu ka dawey jiray ee lama sugi jirin cudurku intuu weynaanayo nabiga isla markii uu dareemayba waxa weyan cudurkii horuu ka daweeyey nabigeena suuban sala allahu caleyh wasalam horuu ka daweeyey fakhadabahum khud buu akhriyey fa qaala wuxuu yidhi yaa macshara alansaar ansaarta kulankeedaa alam ajidkum miyaanan inin helin dullaalan xaalatiin kuwa baadiyaysan faada'kum allahu saw alla idinkuma haluunin bi aniga sababtay nabigu waa u gallad sheegtay nicam ayuu ugu gallad sheegtay uu asagu sabab u ahaa ilaahayna baxshay nimcada ugu weyn oo qof banu aadan alla siiya waa iimaanka soo iimaankan ilahay aniga sabab iigama dhigin nimcada labaad oo ugu weyn oo qofka alla siiyaana waa muslimiinta alla siiyaana waa midnimo marka iimaanka heleen ka gadaal nabigu wuxuu ihi wa kuntum sawmaadnan ahayn mutafariqiina kuwa kala tagsan oo kooxa kooxa ah fa allafakum allahu saw alla iskuma soo kiin dumin bi aniga sababtay sow ilahay aniga sababtay iskuma kiin dumin oona kuma midoobin idinkoo boqol iyo labaatan ka sano iska soo horjeeday oo qabiil isku garaacayay taasna waa nimcada labaad nimcada saddexaad wacaalatan dad cayra idinkoo ah sow inima aanan helin fa aqnaakum allaahu sow ilaahay inima deeqin bi aniga sababtay oo markay nabiga garabkiisa ka jihaadeen jihaadkaasa ilaahay ku deeqo qaniimadaasay ku qaniyaal ku noqdeen sow ilaahay saas inimcadaas sabab aniga iigama dhigin falamaa kulamaa markastoo qaala nabigu yidhahdo shay-an shay qaaluu waxay dhahayeen allaahu alle iyo wa rasuulu rasuulkiisa ayaa amanu gallad badan way ka jawaabeen mar kasta markuu kelmadda yidhaah nabigu waxay dhahayeen ilaah iyo rasuulkiisa ayaa gallad badan oo abaal weyn nagu leh qaala nabigu wuxuu yidhi maa yamnacukum maxaa idin diidaa an tujiibuu inaad u jawaabtaan rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam nabiga fasaaxada qalbi furnaanta waxa weyaan cajiib ayuu ahaa nabiga marka wuxuu yidhi maad rasuulka ilaahay u jawaabtaan yaa rasuulka ilaahay maad u jawaabtaan maxaa idin diidaa inaad u jawaabtaan nabiga markay saas uu nabigu yidhi qaaluu waxay dhahdeen allaahu alle iyo wa rasuulu rasuulkiisa ayaa amanu gallad badan waxa weeyaan alle iyo rasuula gallad badan nagu leeyo abaal qaala nabigu wuxuu yidhi low shi'tum haddaad rabtaan laqultum idinkuba waxaad dhihi laydeen ji'tanaa waad noo timid kadaa wa kada adoo saas iyo sidaas ah macnaha adoo saas ee riwaayadda kala caddaynayda ataytana waa noo timid mukadaban adoo lagu beeniyey fa sadaqnaaka waa ku rumaynay wa dariidan adoo lagu soo caydhiyey fa aaweynaaka waa ku soo dunnay wa faqiiran adoon waxaysan fa waasaynaaka hantideeniyaan wax kaa siinay saas maa tirahdaanu yidhi idinkuba intaas wanaag waa ii gasheene bal fiiri qalbi furnaanta nabiga sala allahu caleyh wasalam markuu sidaas nabigu yidhi nabigu haddana wuxuu yidhi alaa tardawna miyaadnaan raalli ku ahayn marka wuxuu wanaagoodii ayuu wax ka sheegayaa qalbigooduu dejinayaa nabiga wuxuu yidhi alaa tardawna miyaadnaan raalli ku ahayn an yadhaba annaasu dadku inay la tagaan bishaati ri iyo walbaciiri neef geel ah ariga iyo geela dadku inay qaataan oy la tagaan miyaadaan raalli ku ahayn wa tadhabuuna idinkuna aada la tagtaan birasuulillahi rasuulka ile rasuulka ilaahay sala allahu caleyh wasalam ilaa rixaalikum guryihiina aad la aadaan dadku markay kala tagaan maka oo magaaladiisiiya oo adduunka korkiisa ugu fadli badan nabigu yeeli maayo inuu ku noolaado ayagu raacaya madiinuu la aadaya taas miyaadnaan raalli ku ahayn nabiga wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam lowla alhijratu hijru haddaysan jiri lahayn la kuntu waxaan ahaa lahaa imra'an qof oo min al ansaari ansaar ah oo xagga waxa weeye nis- nasbada diiniga ah ansaar haddii waxa weeye qof ansaari ah ayaan ahaa lahaa haddaan muhaajiriin jiri lahayn xagga nasabka maaha xagga nasabka maaha nasabka waa quraysh nabigu sala allahu aleyh wasalam haddaan marka ansaar ays- aysan aysan jiri lahayn mu- mu- muhaajiriin ansaari ayaan noqon laha nabigu waa muhaajiriintuu ka mid yahay Mm, muhaajiriinta ayuu ka mid yahay muhaajiriintuu ka mid yahay marka jumlada ansaare dadkaas ansaarta oo diinta ilaahay u gargaara ayaan ka mid noqon lahaa saasuu nabigu yidhi sala allahu alay slam hadaan hijri jiri lahayn muhaajiriin iyo ansaar kulli waa fadli badan yihiin waxaa sii fadli badan muhaajiriinta maxaa yeele nabigaa ka mid a casharatulmubashiriinka in badan oo ka mid a waxa weeyaan waxaa ka mid ah een, a- khulafaa uraashidiin afartobaa ka mid afarta khulafaa uraashidiinba ayaga ayay ka mid yihiin ayaga ayay ka mid yihiin marka ansaar iyo muhaajiriin guud ahaan waxaa fadli badan si mujmal ah waxa weeyaan waa muhaajiriinta muhaajiriinta nabiga marka wanaaggoodii ayuu sheegay nabiga wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam walow salaka annaasu dadku hadday qaadi lahaayeen waadiyan waadi ow amase shicban waxa weeyaan farac waadiga waa toga weyn oo biyo mareenta ah shicbantana waa farac waxa weeyaan waa wadada u dhaxayda labada buurood labada buurood wadada udhaxayda la yidhaha shicbi dadku hadday qaadi lahayn waadi ama faraq la salagtu waxaan qaadi lahaa waadiya alansaari ansaar waadigoodan qaadi lahaa wa shicbihaa ansaar waxa weeyaan faraqa ay qaadaan ayaan qaadi lahaa hadday dadku waddo kale qaadaan al ansaaru ansaar shicaarun waa mara hoosaadkaygii marada dhidid dhawrka dhididka ku xigto jirka ku dhegan maradaasaa shicaar laydhaha sida funaanadoo kale marada qofka jirkiisa xigtaa laydhaha shicaar wanaasu dadka kalena dithaarun waa mara koraad marka dadka ayagaa ii xiga weeye ansaarta i xigta inakum idinka satalqowna waxaad la kulmi doontaan bacdii aniga bacdigay atharatan sadbursi eex atharada waxaa la ihahdaa xaq dadka ka dhexeeya in qof gooni uu isticmaalo sida madaxdaoo kaleeto inay qaraabadooda gooni usiistaan ayagu daaro gooniya ka dhistaan maalkii dadka ka dhexeeyay marka sadbursi amase eex ayaad arki doontaan aniga bacdigay madaxda ah ee anugu eex ma wadee dadaan rabaa naar inaan uga badbaadiya maalkaan aan siinayo ee ma ahan dad gooniya inaan korsanayo nabigu saasuu leeyahy sala allahu alay wasalam fasbiruu samra xataa talqowna intaad igala kulmaydaan cala alxawdi xawdka sidii noqota waktigii dambe eexdaasay arkeen ansaartu mana ku fawdeen mana ku mucaaradeen lamana dagaalamin way sabreen sidii nabigu amray sala allahu calayhi wasalam sidii nabigu amray ayay yeeleen xadiidkan marka sekaan ka hadlayna ibnulmulaqin aliclaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam mujaladka shanaad safxada sagaashan iyo lix wuxuu yidhi hada alxadiidu laa madkhala lahu fi zaka xadiiskan meel kama soo galo sekada laakin ilaa an yuqaasa icdaau lmu'alafati minha calaa icdaa'ihim min alfay walkhumus hal meel ayuu ka soo geli karaa in looga qiyaasto siinta nabigu sala allahu calayh wasalam muslimiintu markay cisoobeen oo maka la furtay kadib uu siinayey fey-a iyo khumuska uu mu'alafatulquluub wax ka siinayey in la yidhaahdo markay muslimiintu cisoobeen kadib mu'alafatulquluub wa waa laga siin sekada sekada waxaad ogsoontihiin sideed qola ay ilaahay yidhi hala siiyo waxaa ka mid a mu'alafat lquluub mu'alafat lquluubkaasna culamada ku tafsiran waxay yidhahdaan ko waa qof soo islaamay islaamkiisu daciif yo la raba islaamku inuu xoogaabo qof soo islaamay oo wax weeye nabadoon ah qof weyn oo madaxa ah oo asaga islaamkiisu xoog leeyahay hanti badanaa la siin waxaa la rabaa qabiilkiisa inay soo islaamaan qof soo islaamay oo muslimiinta ka mid oo nabadoona oo meel difaac ama mas-uul ah oo meel xuduud ah oo dhu- oo aag ama furin ah oo cadow uu de- ka dhow yahay degan oo la raba inuu sekadaa la siinaa si uu furintaas u difaaco iyo aaggaas taas waa dadka muslimiin ah sekada waxaa kaloo la siiya qof gaala oo la raba inuu soo islaamo oo laisleeyaha soo islaamo marka bacdulfuqahaa waxay yidhaahdeen waagii muslimiintu daciifka ahaayeen horeyday ayaa la siinaya mu'alafati quluube markii la cisoobay kadib la siima marka nabiga sala allahu calay wasalam hadda dadkan uu siinaya qaniimada marka uu siinayaa waa markii maka la furto oo la cisoobay marka taas waxay tusayda mu'alafati quluubka mar walba in la siinayo hadde maantana waxa weeyaan dacfi dacfi lagu daray ayay muslimiintu kuba sugan yihiinba baabu sadaqati lfitri sadaqatu lfitriga baabkiisi hada maxalu halkan waxaan ka gelaynaa zakaat lfitri zakaat lfitri ayaan halkan ka gelaynaa intaanaan gelin sideeddii waa inaan dul marno oo qur-aanku sheegay oo ilaahay uu yidhi hala siiyo sekada inama sadaqatu lilfuqaraa sadaqadu waxay usugnaatay fuqarada iyo walmasaakiini faqiir maxaa la yidhaha miskiinsa maxaa la yidhaha faqiir waxaa la yidhahdaa qofku waxa uu u baahan yahay oo cuntadiisa iyo dharkiisa iyo hoyaadkii wuu ku hoya lahaa hadduusan nis heli karin xataa intii u baahnaa niskeed qofkaan heli karin faqiira la yidhahdaa miskiinna waxaa la yidhaahdaa inta uu u baahan yahay yoomiye niskeedu heli karaa laakiin wax ku filan ma heli karo marka labadaasba waa la siinaa waxa weyn sekadii inama sadaqatu lfuqraa walmasaakin waalcaamiliina calayha walcaamiliina waxay imaan kartaa dawla islaamiya markay jirto oo madaxweynuhu u diro dad sekada soo aruuriya caamil waxaa la yidhaha madaxweynuhu dadka uu diro sekada soo aruuriya qaarka soo aruurina qaarka ilaalina qaarka xisaabina kuwaasaa la yidhahdaa kuwaas aqniyaba hadday ha ahaadeen hadday rabaan ee waa la siinaa haya iyagu waa shaqaysteen waalmu'allafati quluubuhum dadkeed lasoo dumayo quluubtoodana waa la siinaa waana anagii sheegnay waa qof soo islaama islaamkiisu daciifiyo laisleeyahy ha xoogayso islaamkiisu amase waxawn islaamkiisa xoog waa leeyahy lakin waxaa la rabaa dadkiisa qabiilkiisa iyo gaalada laisleeyahy ha ku daydeen ha soo islaameen ama waxa weeyaan furin iyo difaac oo gaalada xigtuu joogaa waa qof weynu mas-uula waxaa laisleeyahy difaacaas agas ha difaac waa la siinaa kaasna waa la siinaa ama waa qof gaala oo laisleeyahy ha kusoo islaamo imaamulbaqawi tafsiirkiisa wuxuu ku daray muslimiinta haddii colaad dhinac uga furan tahay ama ay taag daran yihiin oo gaalo kaleeta ay ka cabsadaan inay dagaalka ku soo qaado inay baadahaan xoogaa sekada iskaga siiyaan si ay iskaga sii jeediyaan intay cadowgan ku jiraan dee masaladaasna waa masaladii nabiga sala allahu caleyh wasalam siyaasadiisi uu soo jeediyey weeye axzaab markii axzaab ay dhacdo gaaladu hareereeyeen magaalada madiino nabigu sacdayn inta u yeeray waa ka yidhi gaalada aan kala qaadno qolada reer kadafaan aan nidhaahno baadaan siinayna sanad walba wixii beeraha ka baxa waxa weeyaan thuluth iska qaata haddana naga tago oo naga dul guura gaalada inta soo hartaan markaas aan la dagaalano ciise ibnu cabdisalaamna kitaabka jihaadka uu ka qoro fadaail jihaad wa axkaamuhu ayuu masaladaas ku caddeeya masale culammadu aad u caddeeya marka mu'alafat qulubuhum waa sidaas walghaarimiina kuwa daynoobayna waa la siinaa ghaarimiinta waa labo qof asagu qaniyo hanti leh laakiin laba qabiil oo muslimiin uu heshiisinaya ama laba kooxdoo muslimiin dagaashay dartoodu dayn u qaatay dayntaas uu u qaatay marka qani kastaba ahaadee sikada waa la siina kan labaadna waa qof asagu waxa weeyaan daynka naftiisa u qaatay xalaalna ku qaatay maahan jaaduu ku cunay kaas laga bixi ma lana siin ma xalaaluu ku qaato ku cunay xalaala loogu leeyahy mana iska bixi karo isagu noloshiisi waa heli karaa faqiirnimo loo siimaa laakiin daynka iskama bixi karo waqtigiisiina waa la jooga daynkii kaasna waa la siina wa fii sabiiliillah fii sabiilillahina waa jihaad fii sabiilillah mujaahidiinta la siin waxa weeyaan hubaa lagu gabin waa sidaas wa fi riqaabi wa fii sabilah wabni sabiili wabni sabiil waa musaafirka qaniba ha ahaadee qof musaafira oo saadkii ka go-ay maalkiisii meeshuu joogayna aan joogin haddii la arko waxaa laga siinaa sekada wax uu ku gaaro meesha u socday wax badan oo kale laga siima wa fi riqaabi walqaarimin wa fi riqaabi aan ka boodnay oo waxa weeyaan addoommada addoon hadduu sayidkiisa la heshiiyo yidhahdo warniyaho waxa weeyaan ixoree macnaha hantiyan kuu keenaha ixoree oo yidha intaasaad ii keento xoraad tahay mukatabaa la yidhaha waa la siinaa lacag uu isku xoreeyo sideedaas weeye waa fuqarada iyo masaakiinta iyo caamiliinta iyo mu'alafat lquluubka iyo qofka khaarimka oo daynoobay mujaahidka musaafirka iyo addoonkaas sideedaas weeye qof aan intaas hayn qofkii siiya sekadiisi waa lagu leeyay mana uusan bixin baabu sadaqati lfitri sadaqatu lfitriga baabkiisi hada maxaluhu halkan sadaqatulfitri aan ka gelaynaa fitriga ay loo nisbeeyey waa min waxa weya idaafati shayi ilaa sababihi sadaqadan waa musabab sababkiisuna waa afuridda laga afuray ramadaan waxa weya nisbatu lmusababi ilaa sababihina waa la yhahdaa nisbatu lmusabab in shaygii loo sabab noqdo la tiiriyo loo tiiriyo sababtiisiyo afuridii ah ramadaan laga afuray ramadaan laga afuray marka waa sidaas marka waa ramadaanka maalinka ugu dambayda marka qoraxdu dhacdo oo habeenka ciidda ah markaas ayuu waajibaa marka laba xikmadooda ku jirta siduu nabigu sheegay sala allahu calay wasalam duhratan lisaaim qofkii soomana in laga dahiro min allaqwi warafath afxumadii iyo qaladkii ka dhacay intii uu soomana iyo midda labaad oo ah ducmatan lilmasaakiini masaakiinta in lagu quudiyo xikmaduna waa saas alxadiidu saabic wa sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo toddobayo boqol ka gadaal marwiyin waxaa laga wariya can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi farada rasuululahi rasuulka allah waajib yeelay sala allahu caleyh wasalam sadaqata alfitri sadaqada afurka nabigaa waajib yeelay sala allahu calay wasalam halkaas waxaan ogaanay waa waajib sakaatulfitriga waa waajib ow qaala ama nabigu wuxuu yidhi ramadaan sadaqata ramadaan marka sadaqata ramadaan iyo sadaqatulfitri labadaba waa la yidhaahdaa cala dakari nin qofka labka uu ku waajib yeelayo walunhaa dhadiga walxuri xorta iyo walmamluuki addoonka marka yay waajib ku tahay waan ogaanay xukunkeediiyo waa waajib yay waajib ku tahay rag iyo dumar qof xora iyo qof waxa weeyaan addoon ah intaba waajibay ku tahay qadar kala bixina waa maxay saacan hal suus uu waajibiyo oo min tamrin timir ah ow saacan hal suus oo min shaciirin qamar oo oo heed ah heed wey heed maahan qamardiga waa nooc kale oo xoga u ego qob korka ku leh taasaa laidhaha shaciir marka qadarka la bixinana waa hal saac saaca marka imisuu leegyahay saaca wuxuu leegyahay saacu waa saaci nabigaa la raba sala allahu alay wasalam haddii la yidhaaha la beego waxa weyn waa afar mud mud afar mud wey mudka nabigana sala allahu alay slam wuxuu la egyahay qof aan sacaba weynayn aanna sacaba yarayn labadiisa sacab markuu saas iskugu qabto mugood wey halkii mud afar sacab wey markas waxa weyan halka saac qof walba waxaa waajib ku ah inuu bixiyo afar saacab afar sacab afar sacabaa waajib ku ah inuu bixiyo qof waxaana rabaa aan waaweyneyn oo waxa weeyaan sacabadiisuna aysan aad u waaweyneyn aysan aadna u yaryara farada rasuulula rasuulka allaa waajib yeelay farada bicneedu waa owjaba waa waajib yeelay marka waa farad waa waajib weeye sadaqata alfitri sadaqada oo sakaatulfitriga ah ow qaala ramadaan cala dakari walunhaa rag iyo dumarba waa ku waajib yeelay walxori walmamluuki xor iyo addoonba waa ku waajib yeelay meeqa wey waxaa la bixinaa saacan min tamrin hal saac oo timira ow saacan min shaciirin ama hal saac oo waxa weeyaan heed ah qaala wuxuu yidhi abi saciidin facadala annaasu dadkii waxay la simeen bihi saaci nisfa saacin saac barkiis oo min burin bur ah qaala wuxuu yidhi dhe cabdullahi bni cumar ale cafwan qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi facadala annaasu dadku waxay la simeen bihi saaci nisfa saacin saac barkiis oo min burin bur ah cala saqiiri saacaasoo cala saqiiri saqiirka korkiisa ahday walkabiir qof weynba wuxuu leeyahay waagi dambe dadkii waxay sameeyeen waxay idhahdeen saac hadduu bur yahay bur haddaad maqasho waa qamardi ama sarreen waxaad u taqaano qamardi ama sarreen iyo bur waa isku mid waxay yidhahdeen qaara waxay yidhahdeen burka saac barkiis oo laba mud ah waxay la mid tahay waxa weyan saac cuntada kala saasay yidhaahdeen wa fii lafdin waxaa ku sugnaa marka laakiin masaladaasu waxa weyan xadiiska soo socdo abi saciid alqudriyan ku sharxi doonaa in saac barkiis oo bur ah iyo cuntada kale saac ah labadaas inay isku mid yihiin wa fii lafdin waxaa ku sugnaa an tu-addaa in la gutaa nabigu amray oo uu waajib yeelay qabla khuruuji nnaasi dadku intaysan u bixin ila salaati salaad kanuna wuxuu ka hadlayaa lafdigan waxa weeyaan goormo waktigee la bixin goormaa la bixin waktiga la bixin waa goormo waxaa ku jira afar madhabood saddex madhabood madhab wuxuu leeyahay laba sano ka hora lasii bixi karaa ramadaanka laba sano intaan la gaarin a lasii bixi karaa oo la taqdiimi karaa sida sekadii kale waa xanafiyadoo kale shaaficiyadu waxay yidhaahdaan ramadaan markuu dhasho waa lahor waa la bilaabi karaa ko maantuu yahay ilaa maantaas ciidda waa la bixi karaa xanaabilada iyo qaar kalena waxay yidhaahdaan marka ay ka dhimantay bisha ramadaan maalin ama laba maalmood ayaa la bixi karaa ilaa salaada ciid laga gaaro qowlka daliilka waafaqsaman waa qowlkaas ugu dambeeya waxa weeyaan cabdullahi bn cumar wuxuu leeyahay maalin ama laba maalmood ciidda ka hor ayay bixi jireen saxaabadu marka markay ka dhimantahay ciidda hal maalin ama laba maalmood ayaad sunno u haysataa inaad bixi karto waxaana ugu fadli badan maalinta ciidda intaan salaada la aadin salaada in laga dib mariya lama ogola mana la aqbalaya haddaad ka daba marido alxadiiu thaamin wa sabcuuna bacda almia xadiiska toddobaatan iyo sideed iyo boqol ka gadaal marweyn waxaa laga wari can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu qaala abi saciidin wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay nuqdiyaha kuwa siiya fii zamani nabiyi waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam saacan hal saac oo min طacaamin cuntaa ow saacan hal saac oo min shaciirin heed ah ow saacan hal saac oo min aqitin caano la qallajiyey ah caano la qallajiyo bur oo kale laga dhigo boor ah ow saacan hal saac oo min zabiibin zabiib ah falamaa jaaa mucaawiya mucaawiya markuu yimid wa jaa'at isamraa oo uu amiirka noqday wa jaa'at isamraa sarreentii shaamna ay timid sarreen oo shaamka imaa jirto caddeed weeye sarreentii oo reer shaamna ay timid oo la helay qaala mucaawiya wuxuu yidhi araa anugu waxaan arkaa muddan hal mud oo min haadihi sarreentan ah yacdilu inuu u dhigmo muddayni laba mud afar mud soo qofka lagama rabin wuxuu yidhi sarreentan mudkeedu laba u dhikanma marka qofku ama afar mud oo raashinka kalea ha bixiyo ama laba mud oo sarreentaana ha bixiyo anuu saasaan u arkaa huyid qaala abu saciidin marka waa ku diiday abu saciid qaala abu saciid wuxuu yidhi amaa ana aniga falaa azaalu ka suuli maa ukhriju inaan bixinaayo kamaa sidii kuntu aan ahaa ukhriju inaan u bixiyo calaa cahdi rasulillahi waqtigii rasuulka sala allahu alay wasl waqtigii rasuulka saacan bixi jiro sacyaan ku soconaa wey ra'yigan marka mucaawiya nusuus waafaqsanaa jirta axaadiis saxiixa oo waafaqsanaa jirta in waxa weyan qofku hadduu bur bixinaayana uu saac barkiis bixi karo hadduu raashin kale bixinaayana hal saac laga rabo waxaana ka mid a xadiiska asmaa bint abi bakar waktigii nabiga inay bixi jirtay oo laba qof ay hal saac ka bixi jirtay hadday bixinaydo sareenta raashinka kaletana waxa weeyaan hal saac hal qof daxaawiyaana xadiiskaas wariyey abu daawuudna xadiis kalo sidaasoo kaleeta ku sugan saxaabadana waxa weyan in badanaa sidaas caddayday oo uu ka mid yahay abu hurayra oo cabdullahi bnu zubayr ka mid yahay cabdullahi bni cabaas uu ka mid yahay waxa weeyaan cabdullahi bni cabaas cabdullahi bni zubayr iyo abu hurayra asmaa bint abi bakar sidiiq waxa way sidaas caddayn xaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu kusoo naqliyey oo ibnulmundir ayaa wuxuu yidhi sheega wuxuu leeyay weliba sanad saxiixa weeye marka saxaabadaas aqwaashooda xadiisa marka laisku daro waxay noqonaydaa qofku hadduu bixinayo burna saac barkiisa laga rabaa oo hadduu qamadiya sareen bixinaa hadduu bixinayo waxa weeyaan wax kalena oo uu bixinayo bariis iyo galley iyona waxaa laga rabaa hal saac markay waxaan aad u baraaruji lahayn dadka muslimiinta waa inay ogaadaan waxay aakiro u hormarsanaan inay ku dadaalaan oo wax ugu badan ugu fiicanna ay bixiyaan shayga wanaagsanna ay bixiyaan quutulqaalibkaana la rabaa dadkaasu meesha u badan waxay quutaan soomaaliyu waxa weya sakaatulfidrigooda waa masago iyo galley waxa weya ilaahay uga cabsadeen masaakiinta waxa ay naftooda la jecelyihin ha la jeclaadeen aakiradooda iyo adduunkoodana iyaysan aakiradooda liidin ee aakiradooda ha u roonaadeen marka waa inay beriiska iyo burka iyo waxa weeyaan raashin qofka miskiinka uu ku noolaa karo adna aakhiradaadu ay waxa weeyaan wax kuugu hormarto waa inaad bixidaa